بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba oo aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin sidaa hoo soo baxday oo muujinaysa cabsida maraykanka uu ka qabo inuu ku guuldaraysto gacan ku-haynta jasiiradda taiwan haddii uu dagaal qarxo iyo khubaro militari oo ameerikaan ah oo sheegay in gantaalada shiinaha ay daqiiqada gudahood awood u leeyihiin inay burburiyaan maraakiibta dagaal iyo diyaaradaha casriga ah ee washington xog la helay oo muujinaysa in sirdoonka dowladda yukrain ay ku guulaysteen inay burburiyaan mid ka mid ah qalabka difaaca hawada ruushka oo ku kacayay lacag dhan boqol milyan oo dollar isticmaalka garaadka macmalka ah oo saameyn xagga nafsiga ah ku reebay dhallinyarada reer galbeedka kuwaas oo sababay qaarkood xaalado dil ah xilli daraasad cusub oo soo baxday ay muujinayso macluumaad yaab leh oo ku aadan saamaynta togan ay aaladahaasi ku leeyihiin dhallinyarada galbeedka qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo saddexaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa warbixin sir ah oo loo soo desiyey warbaahinta ayaa soo bandhigtay aragtida madow ee ku aadan mustaqbalka isku dheelitirnaanta awoodda gobolka baasifiga dukumentigan ayaana ka digaya in gantaalada haybarsoniga ee shiinaha ay dhowr daqiiqa gudahood ku burburin karaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee maraykanka iyo sidoo kale kuwa dagaalka ee casriga ah warbixintu waxay imaanaysaa xilli washington iyo beijin ay mandiqada ka wadaan dhaqdhaqaaqyo hore aan loo arkin si gaar ah jasiiradda taiwan dukumentigan oo loogu magacdaray mugga horumarka ayaana tilmaamaya in maraykanka uu ku dhow yahay inuu lumiyo waxa loogu yeero xafidaadda awood aan lala loolami karin sida uu qoray wargeeska telegraf xogtan sirta ah ayaa soo bandhigaysa isku darka awoodda gantaalada casriga ah ee shiinaha horumarka tiknolojiyadeed iyo wax soo saarka ballaaran ee qiimo jaban taasoo ka dhigan in iska horimaad kasta oo ka dhaca taiwan ay noqon karto mid soo afjarta hoggaanka militari ee maraykanka ee gobolka wargeeska the new york times ayaa horey u sheegay in mas-uul ka tirsan amniga qaranka maamulka madaxweynihii hore ee joe baiden uu argagaxay markii uu arkay awoodda shiinaha ee sii kordhaysa ee ku aadan jasiiradda taiwan iyo in beijin ay ku guulaysatay inay jawaab ka bixiso qorsho kasta oo ila timaada washington wargeesku wuxuu intaa raaciyey in dukumentigan sirta ah uu xambaarsan yahay digniin ah in shiinuhu hadda uu leeyahay faa'iido ciidan iyo go'aan deg deg ah taasoo suurtagal ah ayuu yidhi inuu kaga adkaado maraykanka haddii uu dhaco dagaal foolkafol ah warbixintan ayaa khatartan ku xiraysa farqi weyn oo ka jira istaraatiijiyadda labada dal maraykanka ayaa wuxuu ku tiirsan yahay hub aad u qaalisan oo casri ahaan kooban halka shiinuhu uu xoogga saarayo wax soo saarka ballaaran ee nidaamyo jaban kana tiro badan kuwa maraykanka taas waxay siinaysaa biijin ayaa la leeyahay awood tiro badan oo culays weyn ku noqota maraykanka natiijooyinka ka soo baxay dhowlatusyada militariya ay samaysay wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagonka ayaa sidoo kale taageeraya sawirka madow ee dukumiintigan uu bixinayo iyadoo la qiyaasayo in maraykanka uu weyn doono agab aad u badan oo ay ku jiraan maraakiib quusayaal diyaaradaha xamuulka ah kuwa sida tooska ah dagaalada foolkafoolka ah kaga qayb qaata ee ay ku jiraan f soddon iyo shan warbixinta telegraf waxay xustay in khasaaraha la saadaarinayo ee washington ay ka mid yihiin weeraro si toos ah u beegsada mid ka mid a maraakiibta ugu waaweyn ee xambaara diyaaradaha waxaana la sheegay in inta badan bartilmaameed ay noqon karaan inta lagu guda jiro dagaal foolkafool ah oo dhinacyada dhexmara sida ay qortay warbaahin ka soo baxday ingiriiska natiijooyinkan ayaa imaanaya xilli shiinaha uu si deg deg ah u ballaarinayo horumarinta gantaalooyinka jari kara masaafooyinka dhaadheer kuwaas oo gaari kara meele aysan gaarin kuwa maraykanka dhanka kalena washington waxa ay ku guuldaraysatay in ay soo saarto gantaalo xawaaro sare leh oo hibersonig ah inkasta uu ku baxayo qarash balaayin dollar ah xogtu waxay tilmaamaysaa in biijin ay hadda haysato ku dhowaad lix boqol oo gantaal oo hibersonig ah kuwaas oo safri kara xawaaro ka badan shan jeer codka xawaaraha waxaana intaasii dheer in qaar ka mid ah gantaaladaasi si gaar ah kuwa loogu talagalay lidka maraakiibta sida kuwa loo yaqaano yeej toddoba iyo toban ay gaari karaan ilaa siddeed jeer in ka badan codka xawaaraha taasoo ka dhigaysa in beijin ay washington kaga dheerayso marka la joogo majaalkan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee maraykankana ay dhowr daqiiqo gudahood ku burburin karaan sida uu ka dhawaajiyey sargaal ka tirsan bentagonka dukumiintigan la soo dusiyey wuxuu sidoo kale tilmaamayaa in dhibaatooyin dhab ah ay ka jiraan warshadaha difaaca maraykanka waxaa jira ilaa shan shirkadood oo waaweyn oo si buuxda u maamula suuqa kuwaas oo sii wada soo saarista isla hubkii hore iyagoo keliya dayactir ku samaynaya tanina waxay keenaysaa in maraykanka uu ku tiirsanaado hub qaali ah dagaalada casriga ah ee dhacay xilligan sida kii ukrein ayaana muujinaya in hubka jaban ee tira ahaan badan gaar ahaan kuwa daroniska ay yihiin kuwa wax ku ol ah marka la joogo saaxada dagaalka sidaa darteed kongareeska maraykanka wuxuu qoondeeyey hal bilyan oo dollar si loogu soo saaro saddex boqol afartan kun oo doronis ah halka donald trump madaxweynaha dalkaasi uu wasaaradda gaashaandhigga uu faray in la kordhiyo barnaamijyada lagu tayanayo diyaaradaha aan duulyo lahayn si loogu diyaargaroobo halis ka imaan karta cadowgooda inkastoo washington maalgelin badan ay ku bixisay hub casri ah iyo horumar militari haddana weli waa mid ka dambaysa warshadaha difaaca ee shiinaha marka la eego in hub fara badan lagu soo saaro qarash aad u hooseeya warbixintu waxa ay iftiiminaysaa in caqabada culus oo dhanka loojistikada ah ay haystaan wasaaradda difaaca maraykanka la taliyaal ka tirsan golaha amniga qaranka ayaana ka digayaa in dalkooda uusan hadda u diyaarsanayn colaad deg deg ah oo dhacda sidoo kalena ay gaabis yihiin waxyaabaha aasaasiga ah sida rasaasta iyo qalabka dayactirka dhanka kale kooxaha hakariska ee shiinuhu tababaray ayaa iyagana la sheegayaa inay ku guulaysteen in barnaamijyo waxyeeleeya ay gudaha u geliyaan shabakadaha iyo kaabayaasha muhiimka ah ee saldhigyada militari ee maraykanka tani oo khatar gelin karta dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo awoodda isgaarsiinta haddii uu dhaco iska horimaad deg deg ah inkastoo madaxweynaha shiinaha shinjinbin uu ku adkeysanayo in taiwan ay tahay hanti taariikhi ah oo lama huraan ah uu dalkiisa leeyahay haddana qiimaynta khubarada militari waxay muujinaysaa in shiinuhu tallaabo qaadi doonin ilaa uu hubsado inuu leeyahay awood ciidan oo la tartami karta maraykanka warbixintan uu qoray wargeeska telegraf ayaa lagu soo gunaanaday in madaxweynaha maraykanka donald trump uu weli ku dheggan yahay in taiwan maraykanka uu ku sii sugnaado welina ay noqoto xudunta khilaafka ay sii xoogaysanaysaa ee washington iyo beijin iyadoo laga cabsi qabo in isbedelada soo socda ay wax ka bedeli karaan awoodda quwadaha waaweyn ee caalamka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa halista maskaxeed ee ku gadaaman isticmaalka aaladaha garaadka macmalka iyo dhallinyarada oo si aad ah u adeegsanaysa xilliyada ay galaan xaaladaha adag intii ay xuluul kala raadin lahaayeen daraasad lagu daabacay wargeyska the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa lagu iftiimiyey halis cusub oo caafimaad oo ku soo korortay maskaxda dhallinyarada jiilkan si gaar ahaaneed kuwa adeegsanaya aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka waxay saxiifaddu tibaaxaysaa in dhallinyarada casrigan ay si aad ah u adeegsanayaan muddooyinkii lasoo dhaafay aaladaha ai-ga ee ku shaqeeya garaadka macmalka si gaar ahaaneed kuwa wada sheekaysiyada ee ka jawaaba su-aalaha islamarkaana diyaariya warbixinada dhaadheer waxay daraasaddan si gaar ah ugu qotontaa baaritaano lagu sameeya dhallinyarada ku nool gudaha england iyo wales waxaana tibaaxday in boqolkiiba afartan dhallinyarada ay da-adooda u dhexaysa saddex iyo toban ilaa toddoba iyo toban sano ay la daalaadhacayaan waqti xaadirkan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka qaadeen isticmaalka aaladaha garaadka macmalka waxaa warbixinta lagu caddeynayaa in dhallinyaradan ay adeegsadaan aaladahan xilliyada ay dareemaan culaysyada nafsiga ah waxayna ka raadsadaan wehel iyo in ay ka helaan jawaabaha su-aalaha kala duwan ee ka dhex guuxaya maskaxdooda halkii taasi beddelkeed ay u tegi lahaayeen dhakhaatiir ku takhasustay arrimaha caafimaadka maskaxda waxaa gudaha daraasaddan lagu soo qaadanayaa qisada gabar lagu magacaabo shan oo ku nool gudaha waddanka ingiriiska middaas oo gashay xaalad ay ku weysay qaar ka mid ah saaxiibadeedii markii ay murugo daran dareentay ayuuna wargeysku yidhi waxay u weecatay dhanka isticmaalka aaladda jad g b t oo ay weydiisay su'aalo kala duwan iyadoo markaasi sida ay sheegtay u doorbiday halkii ay dhakhtar tegi lahayd in aaladdu ay tahay mid aanan laga cabsanaynin oo la weydiin kara su'aal weliba waxay xogta oo sii socota tibaaxaysaa in dhallinyarada madowga ah ee ku nool waddamada yurub ay iyaguna si aad ah u adeegsanayaan aaladaha garaadka macmalka iyagoo ka raadsanaya ayay warbixintu tiri taageero nafsadeed maadaama gudaha yurub ay ku dareemeen midibta koor xargaha goostay the guardian oo xogtiisa sii wataa ayaa tibaaxaya in xitaa dhallinyaro fara badan ay nafta isdhaafiyeen kadib wada sheekaysiyo dhaadheer oo ay la qaateen aaladaha garaadka macmalka ah middaas oo muujisay in ay ka heli waayeen jawaabihii ay rabeen ayna isku arkeen kuwa si dhab ah u mudan in nafta ay isdhaafiyaan waxaana warbixinta gudaheeda lagu xusayaa in shirkadda open a i oo leh aaladda jad g b t ay dhowr jeer wajahday dacwada la xiriira in dhallinyaro ay isku dileen keliya wada sheekaysiya ay la qaateen aaladdan taasoo siisay jawaabo aysan ku qancin sidaasina nafta isku dhaafiyey waxay warbixintan muujinaysaa in ai-ga marka laga soo tago faa'iidooyinka uu u leeyahay dadka u adeegsanaya sida loogu talagalay uu dhanka kala noqday mugdi baabi'inaya nolosha dhallinyaro fara badan oo ku sugan qaaradda yurub kuwaas oo markii ay galaan xaalado maskaxeed isticmaalaya si ay ugu dareemaan nafis ama ay uga helaan dareen naftooda raaligelinaya waa sida ay aaminsan yihiin ruushka oo ay gaartay dharbaaxadii uga culsayd muddooyinkan iyo kiyef oo burburisay nidaam difaac oo moscow ugu fadhiyey malaayiin dollar warbixin uu daabacay wargeeska faransiiska ka soo baxa ee libarisian ayaa lagu sheegay in dowladda ruushka ay weysay mid ka mid ah nidaamyadeeda difaaca hawada kaasoo ugu fadhiyey malaayiin dollarka maraykanka ah warbixin ay soo saartay hay-adda sirdoonka milatariga ukrain ee loo soo gaabiyey h u r ayaa muujinaysa in cutubka howlgallada gaarka ah ee brimes uu burburiyey nidaam difaac oo dhanka cirka ah oo uu ruushku leeyahay kaasoo noociisu yahay b u k m saddex waxaana la beegsaday nidaamkan xilli uu yiilay gobolka zebrogia ee ay gacanta ku hayso dowladda ruushka waxa uu sirdoonka milatariga ukrain sidoo kale baahiyey muuqaal uu ku muujinayo duqayntii lagu beegsaday nidaamkan middan ayuuna wargeysku ku tilmaamay dharbaaxo culus oo gaartay awoodda difaaca ruushka sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in ciidanka ukrain ay si aad ah ugu daba jireen muddooyinkii lasoo dhaafay nidaamkan ruushka laga burburiyey ilaa ugu dambayntii ayay saxiifaddu tiri lagu qaaday weerar si toos ah u bartilmaameedsaday oo gebi ahaantiisa burburiyey waxaana bartilmaameedsiga nidaamka m saddex lagu tilmaamayaa midkii ugu xoogganaa ee dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay sirdoonka milatariga ukraine waxa uu sidoo kale sheegay in labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay unugyada droniska gaarka ah ay burburiyeen siddeed bartilmaameed oo ruushku ku lahaa gudaha jasiiradda alqiram libarisian waxa uu xusay in nidaamka m saddex uu yahay midka ugu casrisan ee uu ruushku wakhti xaadirkan gacanta ku haysta islamarkaana uu u adeegsado awooddiisa difaaca hawada waxuuna leeyahay awood uu kula socon karo ilaa soddon iyo lix bartilmaameed ilaa toddobaatan kilomitir masaafo gaaraysa ayayna duqaymihiisu garaaci karaan sida lagu sheegay bogga difaaca ee united tenty four qiimaha nidaamkan ayaa lagu qiyaasayaa ilaa boqol milyan oo dollarka maraykanka ah taasoo ka dhigan mid ka mid ah khasaarihii ugu xoogganaa ee ruushka soo gaaray tan iyo markii uu bilowday dagaalkan bishii februari ee sannadkii waxaana keliya oo ka horreeyey nidaam kale oo bishii nofembar ciidamadii ukraine ay ka burburiyeen kuwa ruushka kaasoo isagana qiimihiisu uu gaarayay ilaa lixdan milyan oo dollar guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها wahagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afartan iyo saddexaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada saddex iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo in la iska celiyo qaar ka mida shahwaadka waxay u baahan tahay ugu horraynba go'aan adag si loo dhiso xeendaabka kaa celinaya shahwaadka intaasi kadib markaaad iska celinayso hirarka isdaba socda ee shahwaadka ah nafta waxay helaysaa awood weyn oo saraysa taas oo korna u sii qaadmaysa waxayna u hor istaagaysaa shahwaadka sida uu biyo-xireenka u celiyo biyaha isagoo qayb ka mida kaydinaya si uu kor ugu qaado kaydkiisa iyo si ay biyaha u gaaraan heer aysan horay u gaarin halkan ayayna isaga ekaanayaan shaqada nafeed ee ka dhalatay in adduunka laga saahido iyo tan ka dhalatay suufinimada waxaa laga dhex helayaa nafta adduunka ka saahiday iyo tan suufinimada awood badan oo sarraysa taasoo u dhaqaaqaysa meel saraysa oo aysan weli gaarin nafta la tartamaysa shahwaadka intaa kadib waxaa kala duwanaanaya meesha loo socdo marka laga hadlayo jiilkii hore ee adduunka ka saahiday ee uu ugu horeeyo sayidkii kuwa adduunka ka saahiday nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam waxaan ogaanay dabiicadda meesha saraysa ee uu geeyey adduunye ka saahidkooda jihaadka waddada allaah iyo in loo jihaado si ay kelimadda allaah u ahaato mar walba mid saraysa iyo in loo jihaado in diinta oo dhan ay allaah u ahaato iyo in loo jihaado si dhulka loogu oogo cadaaladda rabbaaniga ah iyo in loo jihaado si loo dhiso bulsho tusaale u noqoto xaqiijinta waxa uu caqliga dadka sawiranayo iyo rajada badan ee laga qabo beddelidda xaaladda qalloocan taasoo dhisaysa xaalad toosan oo ku dhisan wanaagga oo la isfaro iyo xumaanta oo la iska reebo labadaas oo ah fariinta ay xambaarsan tahay ummaddan uu allaah ka dhigay tan ummad ugu qayrka badan كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
waa meel aad u sarraysa oo ay ka soo jaanqaadayso awoodda kaydsan ee ku timid adduunka oo laga saahido taas oo adduunka ku dhisaysa dhismo adag oo indhahana soo jiidanaya oo iftiinkiisa uu dhulka ku baahayo kaas oo u iftiiminaya mugdiyaalka dadka iftiinka uu allaah ugu talagalay kaasoo soconaya qarni barkiis isagoo ifinaya inta u dhexaysa badda galbeed iyo dhulka bari ee ka gadaaleeya hindiya oo aysan hor istaagi karin caqabadaha iyo mugdiyaalka intaas waxaad ku darsataa dadka adduunka ka saahiday ee uu hormuudka u yahay rasuulka sala allaahu calayhi wasallam ma aysan ahayn kuwa diidaya raaxada laakiin way iskala sareeyeen sidaa darteed ma aysan ka mashquulinaynin jihaadka ay ka jihaadayaan meelaha aadka u sareeya iyo yoolalka sareeya ee ay ugu howlgelayaan iyagoo adeegsanaya awooddooda oo dhan si ay u xaqiijiyaan marka ay aragto caaisha allaha ka raali noqdee rasuulka sala allaahu calayhi wasallam isagoo dhulka qalalan jiifa kuna jiifa maradii uu xidhnaa oo ay ka naxday waxay isugu laabtay maradii uu xidhnaa si ay u noqoto mid u jilicsan jidhkiisa sharafta badan markaas ayuu rasuulku sala allaahu calayhi wasallam xanaaqay wuxuuna ku amray caaisha inay marada ka dhigto sidii ay ahayd si uu ugu sii sugnaado darajadii saraysay ee allaah ugo'idda ahayd si aysan uga mashquulin waxaan jilicsan ee yar awooddiisa oo dhan inuu ku bixiyo jihaadka waddada allaah sidaas oo ay tahayna rasuulka sala allaahu calayhi wasallam isaga ayaa dhahay أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه aniga waan soomaa waan afuraa waan istaagaa waana seexdaa dumarkana waan guursadaa qofka sunnadayda nacaa iga mid ma ahan laakiin suufiyadu maxay ku sameeyaan awooddaas ballaaran ee ay ku heleen adduunyada ay ka saahideen waxay u leexiyeen qayb kale oo jihaadka ka mid ah waa in lala jihaado shayddaanka ku jira nafafyaalkooda waxayna xaggaas u leexiyeen dhammaan aayadihii qur-aanka ee jihaadka ku soo arooray xitaa aayadaha xambaarsan lafdiyada cadcad ee qeexaya la dagaalanka gaalada iyo munaafiqiinta iyo in lagu adadkaado in shayddaanka lala jihaadana waa wax la isfaray oo uusan shaki ku jirin waana iska caadi haddii aan dhahno jiilkii hore ee qiimaha badnaa ee xaqiijiyey tusaalayaasha sareeya wuxuu la dagaalamay shayddaanka wuxuuna ka gaaray jihaadkaas guul midda ugu weyn ee ay taariikhdu xustay laakiin kama aysan dhigin dagaalka ay shayddaanka kula jiraan midka ugu dambeeya xitaa kadib markii ay dhammaatay awooddii uu shayddaanka ku dhex lahaa naftooda sida buu allaah sheegay إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون waana tilmaam ku rumoobaysa mu'miniinta oo dhan laakiin si gaara ugu rumoobaysa kuwa uu allaah markhaatiga ka noqday iimaankooda آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
mar kale allaah waxa uu leeyahay أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب حزب الله هم المفلحون kuwaas dagaalka ay kula jireen shayddaanka iyo guusha ay ka gaareen waxay ahayd meesha ay uga dhaqaaqeen dhanka dhismaha jihaadka in wanaagga la isfaro xumaantana la iska reebo iyo in cadaaladda rabbaaniga ah dhulka lagu oogo iyo burburinta dhufaysyada shirkiga iyo dhisidda dhufaysyada iimaanka iyo in la suuliyo dawaaqiidda lana oogo xukunka allaah ilaa laga dhiso awood ay ka cabsanayaan cadowga allaah mana aysan awoodi karin in waxaan oo dhan ay sameeyaan haddii aysan jihaadkooda ku bilaabi lahayn shayddaanka ku jira naftooda ama haddii uu noqon lahaa dagaalka ay kula jiraan shayddaanka mid ay hakiyeen iyagoo aan ka guulaysan laakiin weligood kama aysan istaagin dagaalka ay kula jiraan shayddaanka si ay ugu dhahaan waa halkan yoolka iyo meesha ay howsha ku dhammaanayso ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم
halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeenna saddex iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembagii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigta ayaa noo balan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم
ما فهيم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها